asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka ilaahay sheekooyinkeenii taxanaha ahaa qaybahoodii farada badnaa qayb ka mid a waana sheekooyinka badanaaba aan kaga sheekayno dad duunyo xoolo dhul dhir dheef iyo haddii ilaahay kuusama ogolyahay dhowrasho dhaqan hiddo iyo wixii la mid a intaasoo nooc ayay u qaybsamayaan sheekooyinku qaar baa waxay ka hadlayaan qaraabka geedaha qaar baa waxay ka hadlayaan dhirta iyo dhuxusha ku jirta qaar baa waxay ka hadlayaan beerashada iyo wax soo saarka qaar baa waxay ka hadlayaan xoolaha iyo raacidooda qaarba waxbay ka hadlayaan sheekada maantana waxaan kusoo qaadanaynaa ninkii la odhan jiray khabiirka ahaa ee la odhan jiray cigaal shiidaad cigaal shiidaad ayaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad dadku ay u fahmaan inuu fulay ahaa balse ahaa murtiyahan khuburo ah oo haddii ilaahay kuu idmahayo ummadaha kale waxay inagaga duwan yihiin waxay qoraan dadkoodu buugaag iyo waxyaalo taariikha oo ay reebaan oo buuggan hebel baa qarni hebel qoray la dhaho ayaa jira oo caruurahooda iyo heerahooda iyo dadkale afkii ay ka dhexlaan laakiin innaga afkeenni iyo dhaqankeenni iyo hiddaheennii horeento ma jirin dad qoraa ah oo wax qora oo intay wax qoraan wax inoo kaydiya ciladda jirtaa taa ahayd raggeenna marka caaqilaynta ama wax qori yaqaana ee iyaga wax ka qormaani waxay samayn jireen ama mu-alifiintii hal abuurka ah waxay samayn jireen af soomaali uu ku waaro waxaasu ama ficil uu ku waaro ayay samayn jireen cigaal shidaadna wuxuu ka mid ahaa qoraacyadii caalamiga ahaa mid ka mid ah oo ah kuwii samayn jiray waxyaalaha qoraalka ah ee sheekooyin ahaanta ku waarahaya ee dadku ay kala dhexlayaan maskaxdana lagu qaadahayo cigaal shidaad markaa waxa uu sameeyey isaga oo farsamadiisa cajiibka isticmaalaya adhigu la joogay lix dayle la dhaho sinta midig iyo qaarka hore madow ayaa dhinac adhiga uga baxday markii dambe soo carartay adhigi baa diday adhigii oo dhan ayaa diday markuu adhigii diday cigaal adhiga ma dhihin haddii ilaahay kuusaba ogolyahay hoyba ma dhihin ayr buu dhex orday isna say tahay ayuu u dhex orday hadduu dhex orday dee adhigii waa cararay adhigii cararhayunbuu cigaalo dhinaciisa ka dhex orday isagoo ayr dhinaciisa adhigii ka dhex ordahaya ayaa niman arkeen adhigiina laxdii dayleyd oo yaro maaragtay mid yaro manooy a ahayd ayuu oo hadhaadiga taqaana ayuu yaa kasoo daba ordaysa adhigii iyo isagiina oo sii cararahay nimanba arko adhigii bay dhaheen waxay dhaheen hooy dhaheen markuu adhigii tuurtay yaro istaagay bay dhaheen war cigaal adhig waaba la gartee maxaad adigu la cararaysa oo adhig adeer waxay deyla ka carartaan anna ka cararuy deyla waxay ka carartay baan anna ka cararay buy cigaal waxay noqotay sheeko cajiiba taasoo laga yaabo dadka qaarkii inay u fahmeen in cigaal fulay ahaa hadduu cigaal fula yahay maba dhaheenba waxbaan ka cararay iyo deylo waxay aragtaan la arkay iyo waxaasoo dhan maba u dhaheenba laakiin sheekada cigaal ujeeddadeedu duluc weyn ayaa ku kaydsan wuxuuna uga jeeday haddii ilaahay idmahayo dee maaragtay fuusto walboo lasoo garaangiriyo ama ficil walboo dadku ay iskala soo boodaan iyagoo darahooda gaarkaa ku wataa ayaan dhex ordaa oo waxaan ahay mid dhex ordaa oo aan ka dhex bixin iskana maaragtay kalo dhinacii loo jeheeyeen u jahaysan waana sida hadda aad arkayso siyaasiyiinta iyo waxyaalo kaleenta iyo dadka hogaamiya odayaasha iyo aad arkayso wiilal dhallinyaraa iyo rag xoog leh oo lagu shaqaysanhayo oo ujeedooyinka ay leeyihiin baadan garanaynin oo iska cararayo howl dad dhan lagu rogaya ama ummado dhan wax lagaga qasahayo yaad arkaysaa dad dhex hordahaya hadhex hordaane wax ogogaalahoo weynna arrimaha noocanah lagu fushanhayo uma ay aha saasoo kaleenta cigaalla arigan waxa uu ka cararayo xogogaalde umuusan ahayne ayr buu dhex horday ujeedadiise ma ay ahayn inuu arigan cigaal isagaa soo foofsaday isagaana kaaga aqoon badnaa isagaana lahaa saa darteed waxaynu u baahannahay waxyaalaha laynaga dhaadhicinhayo iyo awrkacsiga dad gaaro ay wataan weligeenba inaynu ka digtoonaano oo aynaan noqonin kuwa lagu awrkacsado ama sida adhigaa diday oo kaleento iska dhex orda maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka ilaahay waxaan dhahaynaa oo aan ku soo qaadanaynaa dhagax biyo kuma qarqadho dhagax biyo kuma qarqadho ayaanu ku soo qaadanaynaa waa dhagax biyo kuma qarqadho